بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal amiin filim walba isin rogdanga ha ku dhawaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isin ku barata idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo dhegeystayaal hamiinama asniya galay duu taariikhda keedanta 24 bila November 2019ka qodobada shirgadaysan barnaamijka kulanku warsan oo nimada khayraana siinkaaya waliba kumid ahaa gudoomiye ku-geenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan yaa weliba usi korbaya gurmadkii fatahaadadiyo saasoo kala sida la falaa inin hiirdhaankanaga goysaska inta badan kubugtaale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan uwnimada dilar weliba kumid ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalk soomaaliya xasan xuseen xaaji yaa weliba usi korbaya shirka soddon iyo shanaad ee wasiirada cadaaladda ee jaamacadda carabta oo usiina qayb ku haya haddaba maylin ku hadala doona shirkaasay dhugunsyaal ah iyadoonaona dareeranta badan ah bulshada soomaaliyeed iyo haysataa cadaalad daro maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabkeeda ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba yayna xukunno shirdum iyo kiridaya dad la sheegay niyo ku tirsanaaya harakada al-shabaab ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsana oo nimadaha dilar weliba ku mid ahaa sheekh suuma oo uusa ku midaya culimmada soomaaliyeed iyo weliba usiina ku horjeysadaya muxaadarada sheekh umul weliban uusa baaqan diraya shacabka soomaaliyeed iniyo ku horjeysadan arrintaasaya haddaba maylanku haysada sheekh umulla maynayta caqabado horsuran dhugunseela barnaamijka siinkaaya qodobada aasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimada akhyaray siinkaaya barnaamijka uu kuliba saaray waan siirdire sii doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakudeerta weliba imaamudo doone saaxiibkayga maxamuud cali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaalla idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordareertan weliba wada singla dhugunsyaalla hamiin faylanga gudoomiye ku-geenka arrimaha bulshada ee gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali iyo weliba uu soo kuwerbaya xaaladda ee gobolka hiiraan usoona sheegay inayo fadahayan waana qorshe in reedlankanaga qoysaska kubugtaale magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan haddaba gudoomiye ku-geenka arrimaha bulshada waliba usa warayse lawaalidaya wariyahena alaban inkuwarmo gobolka hiiraan bashiir cabdullaahi cusmaana oo faahfaahin ku siiyay xaaladda gobolka hiiraan
taariikhdu markay ahayd toban todooda oktoobar ayay fatahaadda bilaabatay si toos u bilaabatay oo aan iclaaminay inay fatahaaddii bilaabatay dadkiina waxaan ku amarnay inay u barakacaan ay aadaan ceel jaale maadaama ceel jaale ay tahay meel aada u weyn oo dhul aada u ballaaran ku yaal amni ahaanna aada u fiican yahay dadkana marka ay qaadayso ilaa konton kun ayaa markii ugu horreysaba aaday oo ku qaxay meeshaas ceel jaale inkastoo barakacyaasha ay boqolaal kun gaarayan oo qoloba meel aaday laakiin marka ceel jaale laga soo qabta meesha ugu badan oo ceel jaale hadda barakac ay aadeen waa ceel jaale marka dee fatahaadu saameyn badan ay yeelatay sidaad ka warqabtaanba oo hadda naf iyo maalba waxaa dhacday dhibaata ayaa ka timid waad ogtihiin yacni doontii ku qallibantay webiga oo ay dad maamulka ka mid ay saarnaayeen oo soddon qofood ay saarnaayeen in badanna la badbaadiyey ilaa hadda sagaal qofoodna ay markaas ay ku naf waayeen oo xataa gabar gibdhaha ka mid ee daawo wadani la yidhahdo runtii gabar aad u wanaagsan ah oo ilaa hadda xataa miidkeeda aan la haynin oo aan rumaysannahay inuu bahal markaas u cunay aan aaminsannahay marka runtii fatahaaddii hadda dhacday fatahaaddii ugu ballaarneed ay ahayd oo yacni noogu dhibaato badneed noogu naxdin badneed oo yani heer maamul xataa yani dhimasha ay sababtay fatahaadda webi shabeelle uu sameeyey beledweyne fatahaad aada u ballaaranay ahayd boqolaal kun oo qosaa kuna aa ku barakacay dad badanaa ku naf waayey hanti badan waa ku dhamaatay waa gartay marka la fiiriyo dhibaatadii ka dhalatay fatahaadda weli way muuqataa marka maamulkiinu maxaa qorshe ah oo dugsan
maamulku runtii aad dadaal badan aan sameeyni marka hore dadkii aan anba bixinay oon ka bixinay meelihii markaa biyaha kusoo fakaday saad ka warqabtaanba degaanka ceel jaalaan deji aan u cayinay amnigii aan ka qayb qaadanay oo degaankii ciidan biliisaa la dejiyey isla markiiba masqulihii iyo suuligii aan dhisnay biyaan aan geynay meesha talaabadii ugu horeysa la qaataasay ahayd kadibna marka hay-adiisa mafalka iyo ganacsatay iyo dad badanoo walaala noo soo gurmaday ilaa haddana gurmadkii waa socdaa oo si siman baa dadkii loo loo siinayaa marka fatahaadda marka hadda uu sameeyey webi shabeelle waxay saamaysay degmada beledweyne saamaysay magaalada beledweyne ma aha waa degmada beledweyne maxaa yeelay macal tuulooyinkii ayay saameyn badan ku yeelatay oo yacni dadkii qeyb ka mid a ceelgaalay u qaxeen dad ka mid a maxaasay aadeen u qaxeen dad yacni ma garatay sheerkana meel yareed aadeen xaafadaha ayagaa isku barakacay oo xaafadowladaha kale ayagaa isku barakacay tuulooyinkan fog ayagaa isku barakacay oo yacni ma garatay kabaxalii oo kale jeeriyey ay ku barakacday deefooyada markaas go-doonayba ku jirtayba marka tuulooyinkii baa isku barakaceen xaafadii waa isku barakaceen magaaladii waa laga baxay macal maamulkii ay saamaysay oo xarumihii maamulka biyaa galay waa la qaxay waa la cararay xaggaa la aaday marka dee waad waad waad garan kartaa marka meel hadda biyo soo galay biyihii soo fukaday dhibaatada ay sameeyeen iyo barakac ay sameeyeen wax la soo koobi kara ma aha waa gartay maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kormeero aad samaynayseen oo aad tagteen meelaha qaarkood oo ay burburiyeen biyihii xooganaa ee magaaladan ku dhuftay marka laga soo tago in kormeero aad samaysaan ma laga yaabaa in aad wax badan ka bedeshaan dhismaha iyo waddooyinka burburay ee magaalada biyaha ay saameeyaan
hadda waxaan bilaawnay baryahan dambe waxaad moodaa xoogo in magaaladii xoogo yani maamulka ay soo laabteen xarumihii lagu soo noqday maadaama shaqo badan la iska rabo wadooyinkii markaa ku burburay fatahaadii shabeele ay saamaynta ku yeesheen wadooyinkii alxamdulilah annagoo kaashinayna qolo ganacsato ah wadooyinkii waxbaa laga qabta caray waxbaa lagu shubay waa la habeeyey waxaa kaloo aan bilawnay baryahan yani ma garatay magaaladii in la buufiyo oo gaar ahaan meelihii biyaha yani ku harharay in biyihii laga saaro oo matoore iyo la keeno si dadkii marka soo noqoshadooda loo diyaar garoobo waxaa kaloo la sameeyey iskuuladii xataa nafirkeeda saasoo kale yani inaan buufis ku bilaawno saakidaan ugu dambeysay iskool xaawataaka ayaan aan ka bilawnay oo aan soo daafurnay in kaloriina la geeyo oo la buufiyo si marka ay ardaydii waxbarashadii adeegii bulshada uu dib u bilaawdo marka runtii ayaamahan daba kormeerkeena wuxuu u badnaa bal meelihii fatahaadii biyaha saameynta ay ku yeelatay iyo dadkii siday usoo noqon lahaayeen iyo waxyaabaha loo baahan yahay ayaan hadda wadnaa maalmaha soo socdan waxaa iclaami doonaa haddii ilaah yidhaahdo inay dadka soo noqon karaan ee xaafadooda kusoo noqon karaan waa waa gartay marka marka laga hadlayo soo laabashada dadkii ka barakacay magaalada ee ku nool ceel jaalle way adag tahay qaarkood ayaan awoodin marka kuwa awoodin qorshe in aad ka qayb qaataan sidii dib loogu soo celin lahaa idinku qorshahaasi ma haysaa hadda markii hore waa la baxaayey laba qaybay ahayn dadka qaybna isla markii bay baxeen kuwii xoogoor horoonaay oo kastoo tabarta lahaay qaybna waa harti waa bixi waayeen qaybtii harti u bixi waysana maamulkaa kaabay oo baawur iyo waxbaa loo geeyey waa la kaabay waa laga waday ceeldaalaa la geeyey halkaasaa la dejiyey sidaasoo kale haddana hala soo noqdo markii dhahdo waxaan aaminsannahay dad badan inay soo noqon karaan isla markiiba dad badan inaysan soo noqon karin waan aaminsannahay kuwa aan soo noqon karin waxaan samaynaya insha allah inaan aan u samayno qaadka ay ku soo noqon lahaayeen ay magaalada ku imaan lahaayeen bal hadda waxaan wadnaa dhagax jibisoo kale aan ognahay inay guryihii baaba'een oo meelay ku soo noqdaan lahayn iyo dad kaleo xaafadaha ka mid ah meelahaasoo kale wixii loo qaban kara in loo qabto oo masquulihii dumay la dhiso loo dhiso oo loo diyaariyo xaafadihii maanta xaafada aan wareegaynin si aan u qiimayno marka xaafadaha lagu soo noqon karo iyo kuwa aan horey loogu soo noqon karin si kuwa aan lagu soo noqon karin marka loo caawiyo oo barnaamij loogu sameeyo loo diyaariyo wixii loo qaban karo loo qabto marka barnaamijkaas maamulka wax ku dhex dirnaa waana wadnaa insha allah fatahaadda gudu shabeelle way soo laalaabatay khasaare badan ayay geystaan maxaa diidan inaad biyo xireenno meelaha qaarkood webiga shabeelle oo ka fataho kaleento inaad dayactir aad ku samaysaan inta aan khasaaraha intaa la eg uusan geysanin aad iyo aad waa mahadsan tahay fatahaaddan fatahaadii hore waa isla saarnaayeen tii hore waxay ahayd sanadkii laba kun sideedii ahayd tan hadda sanadka laba kun sagaalkii dhacday annaga ma filayn waxaan isdhehayni waa waqti dheer aad haysatiin ilaa laba sano ilaa saddex sano waa gaaraysiin yacni saasaan isdhehayni tawaawashaysi aa lagu jiri laakiin bacd allahi subxana watacaala ma dhicin webigii oo markaas xilligiisii la gaaro buuxsamay iyo xilligii deerta roobkaan ugu soo aaday sidaasay fatahaad ugu timid laakiin hadda waxaa la qorsheeyey dee annaga nafirkayna waxa waaye mar kastaba in gobolka iiraan gurmud loo sameeyo oo mar kastaba aan qayrino oo mar kastaba gacanta aan taagano oo mar kastaba aan nala kaalmeeyo annaga nafirkayna runtii waxay nugu noqotay arrin waxayna nugu noqotay marka hadda waxaa lagu talagelsan yahay haddii ilaah yidhaahdo fatahaaddan in xal waara loo helo laba arrimooda hadda miiska noo fuusho midda hore elaaboorka waa saliif waa saraab la ogtihiin roob haddoo do inaan laga soo degi karin oo guruuce laga soo deganayo arrintaas maamulka iyo dowladda hirshabeelle waxay ku noqotay arrin fajac ay ku noqotay runtii arrin yani runtii arrin wanaagsan ma aha elaboorkeena inuu lagu soo degi waayo oo elaboorka xagga aan ka dhimaano xagga lagu soo degto arrin sax ma ah iyo fatahaadda ka hortaga webi shabeelle labadaas arrimood markaad miiskeenu saariyihiin xal waar in loo helana had go-aanaa lagu gaaray haddii ilaa yidhahdo heer waxaa nala gaarsiiyey inay dadka qaarna dhahan war ma tabaray idinka tahay reerhiinaano mise yacni ma garta tuugsiyaaba ka bediino sanad kasta waaba ku tuugsanaysin hawshaas heerkaasaa nala gaarsiiyey marka marka taa hadda waxay keentay in bulshadii ay runtii dareen uu galo oo yani runtii nuqdaas dareen uu ka galo in maamulkii dareen uu galo in madaxdii hirshabel ee dareen uu galo taasoo hadda keentay in hadda hay-adihii iyo dowladdii dhexe iyo cid kastoo wax noo qaban karta aan dhahno war waxa noola qabanaya hanala- ha laga hormariyo yacni ka hortagga fataad webi shabeelle sidii biyahaan loo leexi lahay oo waadiidaan biyahaan usoo shubaay webiga in meel kale loo leexiyo oo magaalada la leexiyo waa wax la awoodi kara waayo taas marka waxay- waxay ay muuqanaysaa haddii ilaah yidhaahdo maamulka oo qeyb ah qurba joogta reer hiiraan oo qeyb ah ee, dowladda hirshabeel oo qeyb ah ganacsatada oo qeyb ah hay-adaha samafalka oo qeyb ah annagoo dowladda dhexa kaashanayna bacdallaahi subxaanahu watacaala in marka hadda haddii ay dadka aan soo celino oo dadkii magaalada aan keenno oo broseska hadda aan ku jirno iyo buufintii iyo wixii nidaamkii nadaafaddii aan dhammayno waxaa noo qorshe ah maxaa xal ah marka fatahaaddan maxaa xalkeeda yahay maxaa looga hortegi karaa taasaan ku waan garta marka sheekh xuseen waxaa jirto ee, ee, dadka ku nool magaalada beledweyne cashuur badan laga qaadaa sida aad sheegtay garoonka koleento dhaqaalo badan ka soo harooda maamulka marka maxaa diidan in dhaqaalahaas aad ku dayactirtaan ee, meelaha ee, dhibaatada ay ka taagan tahay ee, markaan fiirino magaalada beledweyne oo koleento ee, dhowr ee, xilli kala duwan mas-uuliyiin way soo mareen marka caqabadaha idii haysta maxay tahay Ee, runtii arrintaas soo arrin jirto waaye su-aalkaas waa nala weydiiyey meelo badan aan laga weydiiyey waxaa maanta soddon kun idin soo jirto aad idin soo gasho labaatan kun idin soo gasho yacni toban iyo shan kun xataa kasoo qaba aad idin soo gasho lacag waa soo gashaa meesha laakiin maxaa kalifiyaan yirma maxaa keenay oo xaqiiqatan yani runtii horta su-aashaas waxay aad iyo aad ugu habbooneed dadka maaliyadda ku shaqale maamulkood ogtihiin qolo maaliyadda ku shaqa leedahay nin arrima bulsho waaye nin amni waaye saasaan u kala baxnaa taas horta laakiin hadda anaga maamulkaan ka mid hayo yani waa ku qasbanahay su-aasha noocaas oo in jawaab loo helo waa loo baahan yahay nidaam la'aan ha jirta nidaam la'aantaasaa waxay keentay marka in fawdada iyo- iyo arrintaas ay ay sidaa ku timaado marka hadda waxaan qorsheynaynaa marka hadda marka dhibaatadii waa la arkay bulshadii lacagta laga soo qaadaya hadda qaylinayso oo dhahayso war lacagta waa nalaga qaada canshuuraa la qaadaay maxaa dhacay marka hore waxaa waa- waxaa naga maqneed inay bulshada qayladaasoo kale ka timaado taasaa naga maqneed bulshadii hadda xanuunaa taabtay dhimashaa taabatay dadaa dhintay dadaa hata dhintay dadkii dhintay dad ehelkoodii qaraabadoodii waa wax nabada saameynaya waa oo bulshada reer hiiraan oo dhan saameynaya reer berina saameynaya waa inta hadda naga dhimatay saameyn badan ay nagu yeelatay ee qaxii la qaxay barakicii saameyn ay nagu yeelatay ee yani hanti maqanoo webiga uu qaaday saameyn ay nagu yeelatay dadkii hadda waxayna weydiinayaan war lacagtayni aabe maxaa lagu qabtay marka hadda waxaan umalaynaa ma dhici doonto marka sidii hore oo kale oon iska Marka- seexan.
marka ma ma waxaad leedahay Hadda- isbeddela jiro inta isbedel baa isbedel baa imaan wuxuu ku imaanam mar shacabka hadday marka ay qayla ay buuq ka timaado shacabka ay yidhahdaan maxaa maxaa dhacay say wax ku jira markay yidhahdaan waxaa soo baxaya marka isla xisaabtana soo baxaya isla xisaabkaas wuxuu keenaya marka maaliyadda la qaadaya midda elaboorka ka soo gasho iyo midda kale oo meelaha kale ka soo gasho in marka loo sameeyo nidaam loo sameeyo oo nidaamkaasoo marka keenaya ee, waxa baxay iyo waxa soo galay in la ogaado waxa soo galay marka la ogaado waxa baxayna waxa baxayna waa la ogaa karaa oo nidaam loo sameeyo iyo qaadka ay ku soo galaysana haab dawladeed ay noqoto oo xisaab iyo nidaam iyo ay timaado taas waxay keenaysaa marka insha allah haddii ilaha yidhahdo in marka ee, maamulkii marka uu ku talagalay maamulkii uu ku talagalo in marka xisaab uu soo gudbiyo oo dhaqaalihi halka loo qaadayo wax badan laga bedelo oo la nidaamiyo oo sida hadda ee, meelaha qaarkood oo kale dadka badanna misaal waxay usoo qaatayn yemen ay misaal usoo yemen alyemen yemen waxaa laga yaqaanaa اليوم هل يراد اللي يقنا صوتك انا ما سوق ليش بعتك انا سوق ليش دير وحبه لما هاي اوكي لكن marka sheekh taas Xuseen- marka waa ka imaanayna Oh, okay, laakiin Taas Sheikh- aan ku dhameeyo taas marka waa ka imaanayna hadda marka hadda waxaa bulshadii hadda bulshadii aan doontaa marka hadda bulshadii aa kacsan marka bulshadii hadda waxay ogaatay dhibaatada markasta inay ku dhacayso waxay ogaatay dhaqaali in adiga laga qaado waxay ogaatay dhaqaali in dib loogu soo celinin taa markaad waxay keenaysaa fatahaadda hadda waaba ka baxnay wax yaraan oodhan haddii noo dhammaato oo wixii la soo celiyo in marka dib u habeen lagu sameeyo xaddi maaliyadda Okay.
anigana afirkeen aan soo faragelino maxaa yeelay xaqaan u leenahay guddoomiyaha hadda maamulka gobolka hiiraan
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfaydha waa isla wada daneeye duuri hamiinkii daalanaay dadayaayi daawo dhab'e deertii muraadka may daliilangae diinkii quraa magharuunlakii kagadaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangalin abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame-e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan dugtig uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo dig
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareer tandhugun sella weliba hooda singila hamiin faylinga wasiirka wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda federaalka soomaaliya abukaate xasan xuseen haaji iyo weliba uu ku hirbeeyey shirka soddon iyo shanaad ee wasiirada cadaaladda oo jaamacadda carabta ayo ku kulamenga haddaba shirku maylin ku hadala doona wasiirka hore moosey faafaayo ila dhugunsada
waxaan warbixin yar inaan ka bixiya aan rabo kulan aan ka qayb galnay oo ku saabsanaa arrimaha cadaaladda kulankaas oo ay iskugu yimaadeen wasiirada cadaaladda wasiirada cadaaladda ee dowladaha carabta kulankaas oo ka dhacay xarunta jaamacadda carabta ay jaamacadda carabtana ay qabanqaabisay kulanku wuxuu ahaa kulankii soddon iyo shanaad oo jaamacadda carabta ay yeelato ayna ka soo qayb galeen wasiirada cadaalada oo jaamacadda carabta kulanka wuxuu ku xisaabsanaa arrimo badan oo la xiriira shuruucda wadamada carabta shuruucdaas oo looga hortagayo dhibaatooyin fara badan oo ka jira caalamka khaas ahaan wadamada carabta shuruucda oo meesha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa sharciga kahortaga dembiyada abaabulan sharciga kahortaga iyo la dagaalanka argagixisada sharciga kahortaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa sharciga kahortaga iyo la dagaalanka lacag dhigista shuruuca kale la xiriirta arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha waxaa kale lasoo bandhigay brotocoolood fara badan oo la xiriira arrimaha qaxootiga iyo iyo barakacayaasha waxaa kale laga hadlay ayadana dhibaatooyinka ka ganacsiga bini aadanka iyo dhibaatadu keenayo maadaama haddii wadamada carabtana dagaalo ay ka jiraan argagixisada gacan weyn ku hayso waxaa lasla soo qaatay in shuruucdaas la hormariyo sidii wasaaradaha cadaaladda cadaaladaha dowlad dowladaha carabta ay ugu wada shaqayn lahaayeen waxaa noo hirgashay inaan khudbad aan ka jeedino halkaas oo ku baxday luuqada carabiga aan kaga hadalnay horumarka laga gaaray arrimahaas dalkeena soomaaliya shuruucda aan diyaarinay ee hadda la geeyey baarlamaanka oo shuruucda hadda meesha lagu soo bandhigay qeyb ka ahayd iyo horumarka guud oo dalka uu gaarayo waxaa kale noo hirgashay inaan la kulugno amiinu caam jaamacada duwal carabiya inaan la kulugno oo aan guddoonsiino shahaado sharaf maadaama shaqo weyn uu ka haayo jaamacadda carabta waxaana ku boorinay in uu garab istaago mar kastaba maslaxada soomaaliya iyo horumarkeeda wuxuuna noo ballan qaaday in arrintaas horey ugu soo shaqeeyey haddana ka shaqayn doono waxaa kale looga hadlay shirkan in jaamacadda carabta khaasatan wasaaradaha cadaalada cadaaladaha jaamacadda carabta inay samaystaan machad oo ay wadaagaan oo shuruucda diyaariso shuruucdana dadka ay ku tababarto waxaa kale lagu heshiiyey iyadana in majalle oo shuruucda dowladaha carabta lagu qorana la diyaariyo run ahaantii kulamo gaargaarna waan la yeelanay wasiiradaha cadaaladda khaasatan maqhrib wafdiga ka socday oo wadahadal dheer aan ka galnay sidii loo horumarin lahaa cadaalad waxay noo sheegeen in isbedeladii ay dhowaan ku sameeyeen garsoorkooda iyo nidaamkooda cadaaladeed si fiican u hirgalay waxaan markaa iswadaarsanay wasiiro badan afkaar sidii loo horumarin lahaa bahda cadaaladda iyo garsoorka waxaana ku heshiinay inaan is-aragno mar kastaba si gooniya iyo si guudba waxaa shirgadoominayey shirkan dowladda qatar waxaana gadoonka lagala wareegay shirkan gudihiisa dowladda suudan oo ayada haysay shirkii hore insha allahu anagana waxaan rajaynaynaa soomaali ahaan in mar uun shirgadoomin doono shirarka jaamacadda carabta oo wasiirada cadaaladda aad iyo aadna waan noo soo dhaweeyey waxaan aad iyo aad ugu xumeen dowlad ahaan suuriya oo ka maqaneed shirkan oo aan ogsoonahay in soomaaliya wax badan garab istaagtay anagana wax badan baan ka maqaneen oo hadda saaxadan kusoo noqonay aad iyo aadna waan noo soo dhaweeyey waana sii wada doonaa juhuudkan iyo dadaaladan aan wadno waxaana laisku xiri doonaa insha allahu sida hadda qorshuhu ahaa wasaaradaha wasaaradaha arrimaha dibadda kulamadooda iyo kulamada wasaaradaha cadaaladda si sharci ahaan wasaaradaha cadaaladda ay ugu tala bixiyaan go-aamaha guud oo ay gaarayso jaamacadda carabta insha allah waana guul ay ahayd insha allah waana sii wada doonaa shirkan wuxuu socday hal maalin sabaxdiisu u bilowday galabtii u dhammaaday waa shir runtii ajendo badan lagu soo dhigay oo ay ka mid yihiin qaraaraadka iyo go-aamihii ka soo baxay aan meesha ku hayno horeyna wasaaradda cadaaladda ay u diyaarisay qaraaraadkaas iyo go-aamadaas ka soo baxay badidooda waxay u baahan yihiin in laga ansixiyo golaha wasiirada mase golaha baarlamaan marka go-aano waaweynaa ka soo baxay shirkan waana salaamintiina asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu
دورات إردي doohor le waako دلال فايل واكو duulimaad raaxo le waako ديور وصم واكو dawon hambirko le indheesho واي هدي هدي لسنها haddiigsoydan tahay helo أفريقيا دي ترافل أجنسي allakiin doorayda doorayhe واكو دلالي كدالي صد nayrobiya nduulufade ii أرض توبي اندرارة waana dayuuriha markuweydiye ورشاد الدوب الجن baydhowa nairobi نيروبي بيلوبا baydhowa adis ababa أرض توبا duulimaadka sallikiin diyaariyey دي شوي أفريقيا دي ترافل أجنسي xafiiska day travel agency ويبقى كلا انت سين لصوبي
qaybi hore barnaamijka kulanku warsanaya ku guda jirna dhugun si alla weliba oda singala hamiin faylanga sheekh somo oo usu kubidaya culammada soomaaliyeed ee weliba usa dowladda federaalka soomaaliya usu kocodsadaya iniya ka adkaysataa go'aanka ini guud ahaanba muxaadaradii sheekh umul usa laku mamnuuce
go-aanka soo baxay waan soo dhowahaynaa waan ku faraxsannahay waan sugaynay waa kii aan dalbannay ugu horreyn waxaan rabaa inaan fursaddan anigu ka faa'iidaysanayo u mahad celiyo dhammaan dadka soomaaliyeed culummadooda gudaha iyo dibadda iyo aqoonyahakoo- aqoonyahakooda dakaatirada bulshaweynta soomaaliyeed dhaqan haween culamo arday ee ka dhiidhiyey afkaarta oo takfiiriga ah dadka lagu yaqaan hore aan ugu- ee, a- u sheegnay inay faafi jireen social media iyo youtube youtubadayaal aan caddaynay in dad badan ji- een, aakhire ay u aadeen dadkii dhintay ahalladoodii in in la farax geliyo in ummadda soomaaliyeed kulligood ay nala qaadato in aan kulligayna nabigayna salawaatullahi wasalaamu calayhi jacaylkiisa isku walaashano inaan isla difaacno sharafka iyo qiimaha nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhammaan islaamka uu ku leeyahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynuhu ee arrinta tan gudoomi- madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golihiisa wasiirada guddoomiyaha gobolka banaadir hay-adaha amniga oo dhammaantood runtii mas-uuliyad weyn iska saaray qiimeeye rabitaanka shacabka aan u- een, qaatay talooyinka culummada qaatay talooyinka waxgaradka soomaaliyeed qaatay talooyinka bulshada soomaaliyeed ogaaday xaqaa'iqa aan wax ku dhisnay ee arrintaa nala gartay ee joojiyane waa u mahad celinaynaa si kaliya laaba ayaan ku mahad celinaynaa madaxweynaha iyo inta fikirkaas een, kula talisay kuna taageertay taasi waa saan aaminsannahay anigu dalab aan gudbinay waxaan caddaynay fikirkayna waxaan caddaynay in aysan habboonayn dadkii soomaaliyeed ee lagu gaalnimo xugmiyey ee xag- een dad- dadkii ku gaalnimo xugmiyey een raggii mutadarifiinta ahaa ee fulinaya fikirkaas ee xagdirka ahaa ay laayeen oo u dambeeyey in guddoomiyaha gobolka injineer yariisow in lagu qabto dadkaasi mucallimiintoodii qaar ka mid ah inay muxaadaro ku qabtaan garoonka injineer yariisow loogu magac diray iyadoo xinjirkiisa muuqato dadkii een, dilayna ay yihiin shabaab shabaab macallimiintiisana la yaqaano aad og tahay dowladdii cabdullaahi yuusuf allow naxariistee waxyar dowladdii cabdullahi yuusuf allow naxariistee xukunka lagu soo saaray injiirihiisa wuxuu la shaqaynayay dadka dilka lagu xukuma ku jiray wuxuu- wakhtigaan soo gaaray wuxuu la shaqaynayay nuur cadda saa ogtihiin dad badan oo soomaaliyadaa ku leeday dadkii marka noocaas ahaa een, in anigu aan waxaan tilmaanay inaan agoonta kor- korkeer intee la yimaad xinjirta korkeer inay la yimaad dadka soomaaliyeed dadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegay yaan ummaddii dadkii nabiga jeclay hortiisa la soo joojinaan dhahnay anigu waxaan markaa fikirka qofka ugu horreeya ee ee arrinta doo ogaada ka dhiidhiyey waxaan uga mahad celinayaa dhammaan inta igu raacda taladaas oo garab iigu siisay aan uga mahad celinayaa waxaan uga mahad celinayaa ciddii dareenkaas soomaalinimada ah diin jacaylka ah xabiib jacayl ah salawaatullaahi wasalaamu caleyh fi kulli waqti waxiinin dal jacaylka ah dadka soomaaliyeed inay xisaabtamaan oo qof oona waxa ay sheegayso la duubaayo maalina lagu qabsanaayo sida aakhiro ilaahay hortiisa lagu qabsanaayo adduunyada in lagula xisaabtamaayo inay dareensiina ayaan rabay Wa- marka anigu waxaan ku lahaa kaalinta ugu horreysa inaan dadka u iftaxo umarsiiyey sida ogtihiinba wasaa'il oo iclaamka umarsiiyey waa jirtaa wasiirka awqaafta arrimaha diinta inuu soo wacay guddoomiyaha gobolka inuu soo wacay een, rag oo la taliyaasha madaxweynaha qaarkood inay soo waceen way jirtaa oo aan tala iswadaagsanay fikirkan keegaa u sharxanay markaan u sharxay ummaddii soomaaliyeed oo dhan waxay u sharxday in arrintaani ay tahay arrin caqiide ah arrin mabaadi ah arrin diini ah arrin wad- wadaniyad ah arrin u baahan ila dowladda ballan aan lahayna anka dowladda ballamaan soomaaliya dowladda soomaaliya ballamaan lahayna ballankaan lahayna waxuu ah dalkan in fikirka takfiiriga ah iyo cidda ximbaarsan laga joojiyo ciwaankeedaa nagu filan masiibooyinka sida loo xalilaayo iyo waxa loo as- as- asbaabta masiibada keenta iyo sida lagu daaweynayo ku saabsan tahay nadiri masiibatan u weyni badan waxaa waaye in qofka caqiidada laga hadlayo dadka aan ku aaminsanayn ananka aan aaminsanaynay inay fikirkan takfiiriga mucallimiin u yihiin inay hor soo istaagaan dadka aan aaminsanayn oo caddayn u keennay in nabiga calayhi salaatu wasalaam shakhsiyadiisa iyo sharafkiisa iyo xurmadiisa ay qeyrajiyeen dadkii aad dadka soomaaliyeed boqolkiiba boqol muslim ah intooda badan ahlu sunno ah dadkii aan aaminsanaynay ee da- dadkii gaalo ku sheegay oo dhahay mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga keenay gaalaha looga dayda dadka ku daydanayana gaaladu lamid ay dhahay oo mawliidka nabiga calayhi salaatu wasalaam xoolaha dadku isu keensadeen ay soo hadiyeeyeen waa xaaraam dhahay oo xoolo xalaala xarimay oo xa- salawaadka la akrinaayo oo halkaas nabiga lagu ammaanaayo waa shirkiyaad dhahay hadda qofkii waxa waaye waa ficilkiisu shirkiya asuna waa mushrik mugta dadkii noocaa sameeyey oo wasaa'il calaamka aad adhaysiin oo yutuubyada yaalla ogtihiin oo aa idin hor keennay dadkii malna aniga ismaba naqaanin isma ana arag weligees lama fadhiisan gacantaydii ma gaarin weligees ma salaamin fikirka uu qabo iyo kaa anugu qabo aa kala duwan caqiidada uu aaminsan yahay taa anugu aaminsanahay aa aa kala duwan jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam saa anugu u aqaanay saa u jecelahay iyo asiga mau ka jooga ayaa kala duwan marka si- wa- ninkaasi aad sheegayso oo maxamed cabdi umar aad leedahay anigu si shaksi ah de- oo laba qof wax ka dhexeeya oo nagama dhexeyso waxaa naga dhexeeya keliya waxa ummadda islaamka oo dhan ka wada dhexeeyo ilaalinta xurmada nabiga alayh salatu wasalaam il- ilaalinta een, qofka muslimka ah diintiisa oo aan lagu gaalnimo xukumin qofka muslimka in lagu gaalnimo xukumaya dadka muslimiinta inaan lagu gaalnimo xukumin marka anigoo aaminsan in dad badan fadwadiisa loo laayo anigoo aaminsan dad badan inuu ku gaalnimo xukumiyey anigoo aaminsan inuu nabiga caleyh salaatu wasalaam uu meel uga dhacay intaas dii asu aan ay mab- mabda'a noocaasa ayaa anigu kana soo horjeedaa weligaynaan ogolahaynin een, anigu qora ma sidan wusoolad ma sidan ul ma sidan kana siday waxaan ka hadlay xaqiiqada waxaa aaminsanahay man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih taas dowladda laga rabaa qofkii shay shareecada islaamka munkar ku aragta gacantiisa ku zuuliyo dowladda laga rabaa fain lam yastadic hadduuse inuu gacanta ku zuuliyo uuna awood u lahayna fabilisaanihi carabkiisa ku zuuliyo taasna culummada laga rabaa culummada waxaa laga rabaa inay xaqa caddeeyaan qofka hadduu bidca uu daahirsanayo in la yidhaha qofkaa mubtadic waaye haddii oo bidcadiisu ay tamid oo gaalnimo keenaysa in la yidhaha bidcadiisu gaalnimo keene in dadka looga digo aniga dadka waxaan u caddeeyaynay mabaadi'da umal inaysan ahaynin mabaadi diinta islaam dad badan oo shi- eh, ninkaas maxamed cabdi umal een, ku madrase ah ha ahaadaan ictisaam ha ahaadaan salafiyo ayaa imaan jiray qaarna magaalada dal- magaaladu ay nala joogaan waxna waa jeediyaan laakiin asiga qof aan ahaynin ee ananka intan soo istaagtay mawliidka dadka qabanaya waa een, dad mawliidku sidiisaba een, na- nabiga mawliidka waxau ahay siiradiisa laga warramo wuu ka kooban yahay in wax la sadiqay wuu ka kooban yahay in wax sadiqada la bixinaayo waxa ugu horeeyana waxa- waxa mawliidka nabiga lagu baxshay alayhi salatu wasalam lagu baxshay waxay ahayd ictaaq qof dhan oo la xoreeyay ahayd nabiga alayhi salatu wasalaam tacdiim asaa ku bilaabo oo isniin kasta so- soomi jira le maxaa u soomay sawir waa maalinkii la dhalay qur-aankana lagu soo dejiyey labada khaslood weliba wuxuu hormariyey waa maalintii la dhalay hormariyey marka mawlidka oo noocaasa ee weynintiisa nabigu u bilaabay alayhi salatu wasalaam ee muslimiinta ay uga dayanayso nabiga in la weyneeyo asaga ay uga dayanayso oo aayadda qur-aanka ee axaadiista ay kasoo dhex baxsanayaan in la yidhaahdo gaalaa laga keenay qofka la soo jahray ee muxaa ku muxaadareeyey asigoo ah qofka la soo jahray is- waxa lagu qaada mawliidku inay shirki yihiin asigoo ahaa qofka la soo jahray dadka muslimiinta ah xoola ay biraynayaan oo ilahay leeyahy fakuluu mima dukira ismullah ilaahay uuna leeyahay oo ahlu duxuudka uu biraynaayo xoolaha maalinka la qalayo waa waa- waa xaaraan la soo jirane asigoo ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam daatadiisa sida aad ogtihiin oo aragteen aniga qalbigayga iyo carabkayga maba dareemi ma- ma awood u- u- ila- ilaahay ka meel galay waxa uu sheegay inaan sheego noocaas ah oo tanqiisin ah la- la soo istaagay amaama allah wa amaama khalqina asigoo ahaa marka in aninku dhulkayna ruux noocaas ah lagu buunbuuniyo amba lagu weyneeyo amba lagu soo dhoweeyo amba lkaala la yidhaahdo dadkii agoonta ahaayoo le'day oo shalay aabbayaalkood amba hooyaalkood kuwii adigu a u iftootay ay laayeen kaala in u khudba in la yidhaahdo baraha bulshada haddaad fiirsto waxaa qoraalada samaynahay saxwada mutawasidiinta ah dhammaantood waana na soo wacayan waana samaynahay rag badan oo salafiya aan ogoleyn arkayna ahlusunna dhammaantooda arrintan ya ka soo horjeeday qof la yaqaan siiradiisa mujtamaca uu ku leeyahay bulshada uu ku leeyahay shaksi la yaqaano a anunku waxaan dhahna maya xaqaana caddaynay dadka bi- bisha lagu jiro waa nab- bisha nabigu dhashay alayhi salatu wasalaam Waa- oo mawlid baan ku jirnaa magaalada muqdisho waxay mashquul ku tahay inteeda badan sida habeenada arkaysa ama maalmaha arkaysa xafalaad la samaynaayo tacdiiman limawlidi nabiy sala alla alay salam loo samaynaayo qof kullid ah inuu yimaado ee arrintaas arrin kullida ou jeediyo aan aada noo dhibaysay arrintu waa arrin caqiida ah arrin qof oona ka warrami kara ma ahay arrin qof oona oo ka hadli kara ma ahay marka een, arrintu noocaas ay aheeday
usub lankiin aaranti ubi bihnagadaw oo doolugaal lankiin dhaliina idaaley aanuma kuweydiyaw afowlay madiin maaladama oomni biyo koogooye ma irsaag walba makiinka qobadaas arrinta arrintii ma'e bulshooy aflaha oo aflahkii kor u moodeey eedahag asagee yalla furi ummuday kooyanii la araga ko'oon bahaa aflah isbitaalista hosbitaal abbabaay raajidaba eediin ajabiidi casriga ahoo caalamiga eh ma doono kombyuutar hangliin adeegsidaw bani koloshe ansaw ansaw ma'eh owlaadan haata aragaayan iig bay ku bahay bulshooy ogaala niiku lo'oon bahaa aflaah isbishaaliste hosbitaal
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee noodareertan dhugun si la qayb dambe ee barnaamijka kulanku warsan ayaa sadeernay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalab kuweed ayaa weliba ay ku dhawaaqday xukun oo iqaabeed hanase oo lagu fuliyay reekatirsan ayaan harakada al-shabaab haddaba maxkamadda oo xukunkaasi ku dhawaaqa sayri dhugun sida
bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaal kow maxamuud cabdi cabdiraxmaan saddex iyo labaatan jir ah ina bishaaro cali xasan ku dhashay saakow labo cali dhubad nuuro siyaad afartan iyo lix jir ah ina maryam faarax cabdulle ku dhashay galguduud kuwaas oo xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta eedeysanaha koowaad maxamuud cabdi cabdiraxmaan oo magacihiisa afgarashadu ay yihiin salmaan iyo axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta isqarxinta nafti halige iyadoo ciidamada amnigu ay qabteen isagoo xihan jaakada qaraxa islamarkaana doonaya inuu isku qarxiyo xaflad ay goobjoog ka ahaayeen madaxda maamulka galmudug oo ka socotay guriceel saddex iyo labaatankii bishii shanaad laba kun sagaal iyo toban eedeysanaha labaad cali dhubad nuuro siyaad waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu kooxda al-shabaab ka tirsan yahay una qaabilsan yahay qaybta sahminta uuna sahmiyey xaflad ka dhacaysay guriceel saddex iyo labaatankii bishii shanaad laba kun sagaal iyo toban isla markaana uu keenay eedeysanaha koowaad si uu isugu qarxiyo xafladda dooddheer kadib maxkamaddu markay dhegaysatay qiraalka eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa inuu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab islamarkaana uu isagu dalbaday qaybta qaraxyada kadibna ay kooxdu u soo xireen jaakadda qaraxa una soo direen guriceel sidaasna uu eedaysanaha labaad ku geeyey goobtii xafladda ka dhacaysay markii uu damcay inuu isqarxiyana ay qabteen ciidamada amniga ilaalinayay markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysani cali dhubad nuuro siyaad uu ka hor caddeeyey garsoorka in isagoo ka shaqaysta kala iibinta hubka sharci darrada ah uu soo wacay nin ka tirsan kooxda al-shabaab oo jooga degmada ceelbuur kadibna uu ku qasbay in eedaysanaha koowaad uu geeyo guriceel oo ay ka socotay xafladda si uu isugu qarxiyo sidaasna uu ku geeyey xafladdii marka ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay maragfurkooda waxay maxkamadda ka hor caddeeyeen in iyagoo ka mid ah ilaalada xaflad ka dhacaysay guriceel uu u yimid eedaysane maxamuud cabdi cabdiraxmaan kana dalbaday inuu xafladda gabay ka jeediyo iyaguna ay ka diideen kadibna uu isku dayay inuu si xooli ah ku galo xafladda markii ay hor istaageenna ay ku arkeen inuu xidhan yahay jaakadda qaraxa sidaasna ay lugaha iyo gacmaha uga qabteen si uusan isku qarxin kadibna ay xidheen sidoo kale maraggu waxay sheegeen in eedaysane cali dhubbad nuuro siyaad uu soo wacayay eedaysanaha koowaad markii ay qabteen kadib sidaasna ay ku soo xidheen kadibna uu isagu sheegay inuu keenay xafladda markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah kow dukumiintida ay ka mid yihiin caddaymihii iyo qiraaladii laga qoray labada eedaysane labo taleefanadii ay ku wada xidhiirayeen labada eedaysane saddex jaakatkii qaraxa lagu soo diyaariyey oo uu xirnaa eedaysanaha koowaad markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeelaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow dembiile shabaab maxamuud cabdi cabdiraxmaan labo dembiile shabaab cali dhubad nuuro siyaad ay wada yihiin dembiilayaal gale dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u fulan racfaan wabilaahi towfiiq
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fariidole ii miranin dhubatay jiral dhubdhubshay ilkaanjardismale wadog lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay ooshi may laka qiyaasay xaajiyow adii bahatay inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay imboqohoota dibadda hashka diiwaan gelin bohoota dibadda anama hashka diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sido faday ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashina handhoobtay qeybtiya
waayahay dhugunsiyaalla saaxiibkayga maxamuud iyo imaamadaha dhanka farsamada cabdirashiid rashka ayaa barnaamij ka siina daraysaya dhugunsiyaalla gudoomiyaha guddiga farsamada ee maamul suubyowka maamulka galmudug yaa weliba use magaalada dhuusmareebus uu qayb galay kulan ku hadalaya muhiimadda haraabtiyo kileeyinga siyaasadda eena deegaanada maamulka galmuduga haddaba gudoomiyaha oo arrintaasi ku hadala u iila dhugunsida
haddaan nahay soomaali waxaana jira wadamada dunida ugu dimuqraadiyadda badan oo la dhaho waa yani meelaha ay ugu fursado badan yihiin dumarku oo ugu dimuqraadiyadda iyo xukun wadaagga iyo xukun hoosudejinta ay ay ku yihiin aada caanku u ah yaan ka fiican nahay tusaale ahaan hadda maraykanka oo kale oo wadanka adduunka super powerka ama dunida ugu awoodda roon siyaasadda waxaa ku jira xildhibaano ka ah boqolkiiba labaatan iyo saddex annagana waxaan nahay boqolkiiba labaatan iyo afar marka hal hal boonki ayaan ku hogaaminaynaa maraykanka stiil annaga boqolkiiba labaatan iyo afar waayo waan waan ka roonahay annaga haddaan nahay soomaali ficlan waxaa muhiima saddex qodob inaan ka fiirino laba qodob qodobna laslaba fiiriyo laba qodobna la fiiriyo qodobka aanaan fiirin maxaa meeshaa ka yimid weligaa allaha xaalad markaa qiimeynaysid meesha laga yimidna muhiim waayo meel fogaan ka imaanay meel aan dumar wax loo ogolaynaan ka nimid siyaasadii lixdankii waxaa laga yaabaa ama laba ama saddex fasilay ku jirtay halgankaas dheer iyo marxaladahaas isbedelay iyo duruufahaas meel fiican oo alla ilaha maaragtay meeshuu raba lama joogo bini-aadankuna caadinba maba helaba meeshuu raba inuu maba tagaba asoo meel dhaxun sii maraya yaa untiyaa la iskaga timaadaa marka hadda meel macquul ah oo markii loo fiiriyo markiis waxaan barbar dhigayaa meeshaan ka imaana meel macquul ah ayaan maraynaa inaan boqolkiiba labaatan iyo afar marayno guud ahaan waxaan ka hadlayaa federaalka soomaaliya meesha aan u soconana waxaa waaye oo maanta meeshaas kuwaan ka imaanay meel macquul aan maraynaa meesha aan u soconana waxaa waaye in dee la gaaro inay dumarku waxa ay u qalmaan iyo ka badanba ay helaan oo ay sabab u tahay dee wixii maantana halkan laga daldanayey oo laga sheegay oo ahayd inay dee na dhaleen inaan maaragtay anagu dhalnay inaan maaragtay ay ay noo dhaxaan inay maaragtay nala dhasheen iyo wixii wanaag ahayo naxariistii iyo raxmaddii iyo kalgacalkii iyo wixii intii wanaag laga sheega dhan intaas ayaa xaq u siinaysa inay ka badan ay helaan annaga mas-uuliyaddiina saaran waxaa waaye haddaan nahay guddi ahaan shuruudana waa shuruudo dadka dhan caam u ah oo dabcan dee qof kastaoo xil loo qabanayo gabar iyo wiil midoo doona hab noqdo yacni shuruudaha laga rabayaa habraacaasu si caadiya oo fi sharciga usoo bixi doonaa guddi ahaan aan usoo saari doonaa oo shuruudaha laga raba ah annaga gooni ahaan waxaa noo soo saaran guddi waxaa waaye inaan xaqiijino hubinno ciddii ku-xadgudubtana aan dhahno ma lidinka yeelaayo wixii loogu talagalay dumarka soomaaliyeed oo ahayd boqolkiiba soddon
baaburtuun horenoo badeecada fuulabilabka ku baho hayaanka babirku afsoo injeeda banaadiraka kuweena baydhow tareansadaka iina ambosadew baydhow iyasinta banaadir may hanistooshi yasmae baariyow badeecada fuuli i bagaashka badhaantisa liyaabi baadilay haato hada baray bakaarka walaalaha oflow iyo baaburtunaha kuroray oloo beenta ma'e bakaarka walaalo oflow budugoon untumon e diirkii baydhowow berimidig badeeca kulishe bakaara baydhawa bartiyo ku adeegidaayangu bakaarka walaalo oflow beesurubi saaran hayna tobankii bakaarlay e koy hayka baratamo tilaabatay hol erabo bakaarka walaalo oflow berimo inusi ayo bulshoy iska nagmadleh baradiima moogadow beesadis dhiseedina bashuulk mahan kula tabow bakaarka walaalo oflow buunuhug
waayahay dhegeystayaal guud ahaan wali baantaa kaaf meera barnaamijka kulanku warsan oo numada sinko ee idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka oo kule baasaare waan siin diraysaa dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Axmed Ibrahim ma Cabdirashiid Rashka dhanka farsamada madax ku dirta wali baa imaamada saaxiibkayga Maxamuud Al Abdullaahi inta barnaamijkan barnaamij lama daraadan kulamana qeeraya waa Cabdirashiid Rashka oo siin ku tawassaasiyo hamiin wada assalaam calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh